جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiinana waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqday deegaanada harboole iyo miidow ee dhowaan lagu jebiyey miriishaadka maamulka murtadiinta dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda sariibidda kenya ayaa lagu amray in ay magdhow siiso gaaladii lagu laayay weerarkii mujaahidiintu sannado ka hor ka fuliyeen jaamacadda gaarisa wilaayada baya ee soo bandhigtay askari toobadkana kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlo dacawiha oo si toosa kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi dowladda xabashada itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay weeraro uga yimaada dhanka mujaahidiinta iyadoona sheegtay inay ciidankeeda heegan gelisay kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka iyo ogaasyada bulshada ku dhaqan degmada baardheere ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi iska horimaad u dhexeeya maliishaad ka oo tirsan riddada ayaa ka dhacay degmada buulaburda ee wilaayada hiiraan عاكي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqday deegaanada harboole iyo miido ee dhowaan lagu jebiyey maliishaadka maamulka murtadiinta wariyaheen bashiir muxiidiin abu eeman oo la socday wafdigaas ayaa warbixintan nooga diyaariyey wafdigan oo uu hogaaminayey sheekh axmed abu yoonis qaybna ay ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa socdaal ku soo maray deegaanadii dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada harboole iyo miidow ee dhowaan lagu jebiyey cadowga allah wixii aan soo soconaba waxaan ugu dambeyn soo gaarnay deegaanka harboole oo isagu sagaashan kilomitir waqooyi galbeed magaalada kismaayo uga beegan halkan oo aan ugu tagnay raadadka iyo astaamaha khasaarihii cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ku soo qaadeen waxyaabaha ii muuqanaya waxaa ka mid ah difaacyadii ay murtadiintu gabaadka mudeen balse ugu dambeyn noqday inay ka cararaan kadib markii uu laabtooda ka go'i waayey jabkii ka soo gaaray dagaalkii lix iyo tobankii bishan mujaahidiinta ay ku qabsadeen halkan haddaba waxaan soo gaaray dhegaystayaal halka difaacyada u ahayd cadowga oo ay ka dhiseen saldhigyada ayna adkeeyeen si ay kaga gabadaan rasaasta mujaahidiinta islamarkaana aan loo soo dhaafin hase ahaatee maadaama uu allaha addoommadiisa mujaahidiinta ugu gargaaray argagaxgelinta cadowga waxaysan ku guulaysan inay kusii sugnaadaan halkan wixii ka dambeeyey jabkii xooganaa ee ka soo gaaray dagaalkii dhacay subaxnimadii isniinta oo lix iyo tobankii bisha muxaram ahayd sheekh axmed abuyoonis oo isna soo indhaindheeyey qeybo badan oo ka mid ah xerada cadowga ayaa garabkayga taagan waxaana dusha ka saaran nahay difaacyada murtadiinta waaliga ayaan weydiiyey waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay iyo waxaa soo dedejiyey baqacararkii murtadiintii ku sugnaa deegaanka harboole alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada halbool marksaa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa arjina aad iyo aad u weyn oo mogtay la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mogtay meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihiin mogtahay halkaan istijaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaan ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaadi waayaan bartiyaa loo soo galay intaan waxa kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaan markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyada markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusiinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimasho aan u ogolayn marka laga hadlayo raadadka halkan ka jira waxaa weli goobaha qaar lagu arkayaa lafihii cadowga ee ku shidmay macrakada haddaba maxay odayaasha iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ee iyagana booqashada ku soo gaaray halkan ay ku macneeyeen waxyaabaha indhahooda ku arkayaan waa kuwan suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed iyo suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada waxaan joognaa xaryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan walard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta iyo muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay aad baan ugu farxsannahay waxaanan farxad noo ah inaan maartay xeryihii cadowga aan dhex joogno ku indhaqabowsanayno ugula talagalnay muslimiinta inaan ugu soo indhaqaboojinno uga soo waranno dhulkii inuu nabad yahay ilaahay maartay gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabay dadka deegaankana waxaan leenahay ilaahay baa maartay wiilashii mujaahidiinta ahaa ilaahay maartay nasriga gacantooda ku keenay dhulkiina insha allah waad ku soo noqonaysaan dareenkayga iyo farxadayda mid la koobi kara maaha allah subxaana wa tacaala fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana wa tacaala oo ka ahaaday min cindi illahina ilahi subxana wa tacala mujaahidiinta uu soo hooyiyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay waxaan ood bacaad iyo waxaana arkaayo oo dhufaysaad qodateen waxaasna geeri ka carar baa tihiin anrag waxaa idin joogo raadinaayo allah subxaanahu wa tacaala ixda alxusniyayni ka raadinayo imaa inay nasri helaan imaa inay shahaado helaan oo ilaahi subxaana wa tacaala jannadiis idinku raadsadaan walaalaha muslimiintana waxaa ugu bishaaraynayaa dhulkii shalay ee harboole iyo miido ee gaalada isku fidisay maanta mujaahidiintaa jooga bifadlillaahi wamani bay ku noqotay isbeddelka harboole ayaa haatan waxaa la soo ifbaxaya farxadda bulshada kuwaasoo kolkii hore ka qaxay guryahooda balse doonaya in dhowaan dib ay ugu soo noqdaan waxaana meesha laga saari doonaa raadadka qorunkii ay halkan kaga tageen murtadiinta markan waxaan u jihaysanaynaa dhanka deegaanka miido oo aan sidaasi kaga fogeyn harboole islamarkaana magaalada kismaayo u jira shan iyo sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeedna uga beegan waxyaabaha halkan aan ku arkayo ee ay indhahaygu qabanayaan waxaa ka mid ah raadadkii weerarkii ay fuliyeen mujaahidiinta oo weli astaamihiisa ay ku dambeeyaan deegaanka midow iyo xiradii ay degganaayeen oo u baahan in laga sameeyo howlo kala hagaajin ah maadaama qurunkooda iyo waxyaabo badan oo gudaafad ah ay isdhex yaalaan haddaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muxuu ku qiimeeyey muuqaalka halkan iyo sida uu ahaa ka hor inta aysan ku soo duulin murtadiinta muslimiinta maanta waxaan leeyahay abshiru abshiru abshiru baan leeyahay nimankii oo doonayay maanta in diintan idinka fasaadiyaan oo diintan idinka baabi'aan doonayay halkii waa ka carareen geesiyaashii tawxiidka ayaa derbiyaha u soo dhacay muslimiiney diinta garab istaaga maanta miidow iyo harbool waa u jeedaa tawxiidii raayada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuullah ku babanaysa dhankooda odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay siyaabo kala duwan u falanqaynayaan waxyaabaha hadba ka hor imaanaya xilli ay gaafureegayaan xerada waxaana ay ii sheegeen in arrinkan uu ahaa guul xagga rabbi ka yimid islamarkaana uu allah ku galaday addoommadiisa suldaan xasan ibraahim muudey iyo suldaan axmed shire oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sharxaad kooban ka bixinaya xerada miidow iyo sida ay ula muuqato xerada oo waxaan hadda ku sugunahay miidow waxaan arkay manaha raaca ugu hore buuray dhigan raaca labaad goddariban qof istaagiisay dhigan raaca saddexaadna cari turkiya oo iyaga hoostiisa ay manaha ay godataa ka qotaanay dhigan saddexdii raac ay isku aamini waayeen cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo dadka ehlu tawxiidka aawadiisa haydin u joogi waayeen ilaahay subxaana wa tacaala meesha maanta waa ku jibi xaradaas iyada oo miidow oo maanta aan ku sugunahay oo maanta gacanta mujaahidiinta ku jirto oo muslimiinta dhammaantood iyo mujaahidiinta oo maanta ay ku indho qabowsanaan oo maanta booqashadaas aan u ammaanay halkaas iide oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo jibi oo maantana ay ku carareenoo ay meeshii joogi waayeen oo cabsi aawadeed haddana ay ku carareen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa macnaha agooddaas iskale maanta waa ku indhoqowsanni waa ku faraxsannahay muslimiinta deegaanka ku nooleenna si nabad ee deegaankooda ha ugu soo noqdaan adeer waxaa weeye xerada aan ku sugannahay aad iyo aad iyo aad baan farxad iyo barwaaqi iyo bashbash baan ku aragnaa waxaa weeye miido markaan soo galnay waxaan aragnay nimankan baqdintooda iyo fulay sidii lagu yiqiin baan ku aragnay aad baanna ugu faraxsannahay waa ku indhaqabowsannay waxaana ku mahadsan ilaahay uma kabacdi mujaahidiinta ayaa ku mahadsan bariga afrika waxaa weeye waxaasoo dhan way isku aamini maayeen aad baan annaguna maanta annagoo booqasho u nim haddaan nahay salaadiinta jubbada hoose aad baan ugu faraxsannay waana ku indhaqabowsannay waxay weeraradii dhacay lix iyo tobankii bishan muxaram kun afar boqol lix iyo afartankii hijri ay soo dadejiyeen baqa cararka haraadigii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanada harboole iyo midow bashiir muxiidiin abu ayman warbaahinta islaamiga andalus duleedka magaalada kismaayo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aad buu mahadsiyen walaalkeen abu ayman oo kaasii ahaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee habeenka xale waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta degmada awdheegle oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka kale waxaa mujaahidiintu maalintii shalay qarax ka fuliyeen isbaaro maliishaadka murtadiinta u taalay inta u dhexaysa deegaanka goofguduud buurey iyo magaalada baydhabo gaar ahaan halka loo yaqaan lafoole inta la xaqiijiya waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo murtadiin ah halka uu ku dhaawacmay askari kale dowladda saribeedaha kenya ayaa lagu amray in ay magdhow siiso gaaladii lagu laayay weerarka ay mujaahidiintu sannado ka hor ka fuliyeen jaamacadda gaarisa walaalkan abuushabaa ee faahfaahinaya warkaasi maxkamadda sare ee dowladda kaafiradda kenya ayaa xukuumadda william ruuto ku amartay inay bixiso lacago malaayiin ah oo la siinayo qoysaska dadkii lagu dilay weerarkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen jaamacadda gaarisa sanadkii lacagtan ayaa gaaraysa milyan oo shilinka kenya ah waxaana la siinayaa qoysas gaaraya qoys qoyskiiba waxaa ku soo aadaya lacag dhan saddex milyan oo shilinka kenya ah sidoo kale waxay maxkamadda dowladda kaafiradda kenya ay amartay in magdhow la siiyo dadka maskax ahaan ugu saamoowey weerarkaasi weerarkii sanadkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen jaamacadda gaarisa ayaa ahaa qayb ka mid ah midhaha dadka kenyaanka ay ka dhaxleen duulaanka ay dowladooda ku soo qaaday koonfurta soomaaliya kenya ayaana weli mujaahidiinta kala kulmaysa dhiigbax nafeed iyo mid dhaqaale maatinid abusheba wilaayada baaya ee soo bandhigtay askari toobadkan ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta abuxasaan ayaa faahfaahinaya warkaasi iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyadii hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayay markan si aan kala go' lahayn u soo gaarayaan wilaayaadka iyagoo taa'ibiin ah maleeshiyaadkii diintooda ka ridoobay ee ku hungoobay hadalka afka baarkiisa ah iyo sandareertada yar ee kooxda ridada soomaaliya dhowrkii biloodba mar ay u tuurto maalmihii ugu dambeeyey waxaa wilaayada islaamiga ee baay soo gaaraya maleeshiya taa'ibiin ah oo ka soo baxay degmooyinka cadowga uu ku sugan yahay kuwaasoo sheegay in hadda ay ogaadeen inay gaalnimo ku dhaceen kadibna garwaaqsaday inay diintooda dib ugu soo laabtaan taasoo markii hore ay ka xubsiibteen maleeshiyaadkaas taa'ibiinta ah ee soo gaaray wilaayada baay waxaa ugu dambeeyey xasan cali oo muddo laba bilood ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale taa'ibkan oo lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa markii towbada loo qabtay kadib la hadla idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray halka uu kaga biiray ridada iyo waxa ku dhaliyey in xilligan uu ka soo baxo safka murtadiinta isagoona fariin u diray maleeshiyaadka weli ku adkaysanaya gaalnimada ee dabadhilifka u ah gaalada ku soo duushay diinta dalka iyo dadka muslimiinta magacay xasan cali geriyahan adhere dardaaligu qoy dadka oo ridada gaalada ee ka tirsanaya daraawiishahay samdala sarigari walaalaga maybahan kufranimo halaga nina kaadaas ku tabe madaara ansara ku tabe diilaha ku tabe dhibaatooyinka maybahan dil iyo wala oo maybahan shacabka iyo rafaado iyo ya ansoodan iyo nelankaba geeka doorka jaraan lanka mobile ku kuuse dadka balanta e iga faylayn soodan me dad oo toosana anlaas ku qaadayan dan yoona mayba gaalnimada harayas ku tabilanima asoomani mujaahidiinta madaranka saadana kurtunga yureejin haye kurtun idaaya yureejid saa koy hatu siwinaaga lahayn dhohayna olmayin halahay olma oo halahay inioyo kutoogusheen ano muslimiinta ankuhayno adduunyadii kuwargaban iyadan tabe kufranima kutoogusheen ano maybahan obio sidata kadhim kajarangle inagata naaranima arage abwaan soomaaliyeed oo horay u gabiyey ayaa yidhi ummad yahay damiir yeesha oo diinta garab siiya gaalada siday damacsan tahay iyo diida taladooda diiraddiinna kor u qaada oo dunida faalleeya diintaada lama iibsado waa daciifnimo e dabadhilifka ciiddaa ka badan lagu daneystaaye kuwii ugu darnaabaa haroon idin dareensiine waa inaynu dabargoonno oo lagu dadaalaaye mahadsanid abuxasaan bulshada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanayaa xamladda cawi hoose toose kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdulwahaab maxamed albukhaari waxaa maalinkii saddexaad si habsami leh uga socda degmada bu'aale xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dardargelinta xamladan awgeed kulamo gaargaar ah loola yeeshay labeynta bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada macallimiinta iyo haweenka degmada kuwaas oo si isku mid ah u soo dhoweeyey xamladaasi mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay inay bulshada u bayaaniyaan xamladan waxaa jirta marka xamlo guud oo barnaamijyada ku saabsan ismiga marka xamlada magaca ay leedahay waxaa weeyaan ummadda oo lagu hanuuniyo jidka wanaagsan shicaarkeedana waxaa weeyaan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin waxaa tihiin qof kasta waxbaa la raaciyey qof kastana wixii la raaciyey ayaa la weydiinayaa marka xamladan ayaa ka koobnaan doonta ilaa shan tiir oo waaweyn oo kale ah hirgelinta wacyigelinta dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oogidda salaada jamaacada iyo buuxinta masaajidda la dagaalanka daroogada iyo fisqiga noocyadiisa kala duwan dardargelinta sugidda amniga wilaayada ka hortagga wararka ishaacaadka ah ee lagu dhex baahiyo bulshada kulankii ugu horreeyey ee xamladan loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xarigga looga jarayey degmada bu'aale ayaa lala yeeshay hordhaanka bulshada ee odayaasha dhaqanka waxayna iyaguna xamladan ku soo dhoweeyeen gacmo iyo qalbi furan aniga waa maxamed cabdi salaad oo ku magac dheer butow waxaan leeyahay aad baan ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokow walaaladeenni umradeenni noo imaatay waxaan leenahay waxyaale aan sugaynay bay noo keeneen say tahaynu u qaadanaynaa biidnillahi tacaala khyaare jasaakumullahu khayran ragga walaalaha ee socday ee xamladan ku saabsan daraagiska iyo waxyaabaha xuxunka ah iyo wax walba xun looga hadlay iyo wax kasta oo wanaagsan ama walaalaha ay ka hadleen waxa odayaashana waxa warkooda ama waxaa naloo sheegay inuu siday yahay aan u qaadanno oo waxaa xunxun annagu aan ka hor tagno waxa wanaagsanna ummadda aan ku soo boorinno onan wanaagga hadda halkaasuu jiraa magacayga xasan cabdiqaadir maxamed aldhahaa eebaha laisku cadeeyan raba xoogaa inaan inshaalla bacaala hataa fiideo wadda ka hor aan u qaadanay innagoo nuqaba iyo annagoo mataqaana ogaasiin ayu nooc isu dhexyaalan iyo waxgaradba waxyaabaha laisku caddeeyo horta wax la qaban karo waayo wax laga ganacsado waayo waxyaabaha lagu cerabgooyin kara ay ka mid tahay soo dhowaad horta midda kale waxaad jeceshihiin aad noo keenteen ba annagana idinla jecelnahay aan qaadannay odayaala hortay hadlay culamaa hadashay diintii aad noo keenteen oo aayadihin u akhrisaan ilaahay weyna waahidka waxaan ka baryaynaa kuwii weeleeyey oo ku dhaqmay oo qaatay allaha naga dhig insha allahu taala idinkan miisaankiina aakhira allah idinku kaba xamladan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda isbeddelkeeda laga dareemi doono degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe inkastoo dadka magaaladan ay yihiin kuwo baraarugsan balse waxaay u noqon doontaa keliya hurda ka kicinta kuwa yar ee lulmoonaya martaned bukhaari dowladda xabashada etoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay weeraro uga yimaada dhanka mujaahidiinta iyadoona sheegtay in ciidankeeda ay heegan gelisay yaasir maxamed ee faahfaahinaya dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ayaa sheegtay inay sare u qaaday feejignaanta ciidankeeda si ay uga hortagaan halista amni ee kaga imaan karta dhanka mujaahidiinta dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ayaa sheegtay inay kordhisay feejignaanta ay kaga hortegayso weeraro kaga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta iyo sida ay halis joogto ah ugu yihiin xukuumadda etoobiya iyo xukuumadaha kale ee ka dhisan geeska afrika afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya nebiyo tella ayaa maanta oo arbaco ah sheegay in ciidamada xabashada etoobiya oo ay ku jiraan kuwa ku sugan xuduudka iyo kuwa ka tirsan howlgalka atmis ay si dhow ula socdaan halista kaga iman karta dhanka mujaahidiinta dowladda xabashada etoobiya ayaa cabsi weyn ka qabta weeraro kaga yimaada dhanka mujaahidiinta kuwaasi oo ka dhaca gudaha dalka etoobiya mahadsanid yaasir kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo ogaasyada bulshada ku dhaqan degmada baardheere ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi walaalkan casaam carafaad ayaa inoo haya warkaasi kulankan ballaaranna u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gado ogaasyada nabadoonnada beelaha dega degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka dhacay deegaanka ilbeet ee hoostaga degmadaas iyadoona kulankan uu socday muddo laba maalin ah waxaana looga hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin garab istaagga jihaadka iyo ka hortagga duulaanka gaalada kaas oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegado ugaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay ugaasyada nabadoonada iyo waxgaradka beelaha dega degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada degmadaas may ba isla qaadanayhin in la horumariyo korlin qaado mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ah isgarab surumaan hantidiyo iyo maalisho iska garab surumaan mujaahidiinta meel kastoo ay rogan man sheegane inay una garabkiin ana hamiigna garabkiin ana duca garabkiinka ana maalina un aragtay guntuna garabkiinka ana intaasoo siin sheegana waxaana baaqi kusoo saarnay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaga nusrayn maanta waxaan diyaar u nahay laga bilaabo culamaauddiinka iyo odayaasha iyo maxaanku bulshada dhammaan in jihaadkii aan si dhab ah ugaali doogno laga bilaabo saacadan waana ku guuraysi doon insha allahu biidni illahi alkariim muddo laba beri ah waxaa noo socday kulamo iyo muxaadarooyin oo ay barbar socdeen horumarinta jihaadka markii ay noo dhammaatay labada beri dowlada ah waxaan haddana gudagalnay horumarka jihaadka horumarka gobolka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada hoolaha iyo nooc kastoo ay ku saabsan tahay waxaan go-aansanay in aan ku horumarino gobolka dacwo dacwadaas oo la gaarsiinayo dadka muslimiinta ah ku dhaqan gobolka geda dhammaantiisa sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona madasha ka jeediyay dardaarano kala duwan odayaasha ummadda horseedka u ah khayrga ay idin jeedinayaan iyo wanaagga ay soo horseedka idinku yihiin iyo ka baraa'a qaadashada cadowga iyo waxa waaye wahiilanta kitaabka naf iyo maalna u diyaar garooba maxaa yeelay asagaasa cizigeena ku jira aakhare iyo adduunyo maxaa yeelay ummad haddii la dullaysto waxa dulligu ugu baxdo waa ilaahay kitaabkiisa inuu u nusray subxaana wa tacaala waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay kitaabkiisa inuu nusrayna jala wacala inaan noqono dad naasiriina asagaasaa cizi ah asagaasaa sharaf ah waxaan si gaar ah u dardaarmayna qobada waxaan leeyahay nin weliba cidda xukumaa ka warqabo yacni dadkaada yaan hoostaada lagala bixin maanta waxaa socota gaalnimo kala duwan mid dhaqaalo lagu gaalaysiinayo iyo mid caqiido lagu gaalaysiinayo waxaas kala duwan ayaa socdo waxaanu leenahay yaa qadiyada noocaa ah oo gaalnimada ah oo kala duwan ummadeenna yaan lagu fasaadinin nin weliba qabiilkaada ka warqab nin weliba qabiilkaada waxaa weeyaan khayrka yaan lagu horumarin kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamada gaargaarka ay wilaayada ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo lagu dardargelinayo garab istaagga jihaadka iyo la dagaalanka gaalada iyo murtadiinta aad buu mahadsan walaalkan cazaamayo kaasi ahaa iska horimaad u dhexeeya malishiyaad ka wada tirsan riddada ee ka dhacay degmada buulaburda ee wilaayada hiiraan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada buulaburda oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada hiiraan ku dagaalamay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta kadib markii khilaaf soo kala dhexgalay maleeshiyaadkaasi khilaafka oo markii dambe isku bedelay gacanka hadal ayay maleeshiyaadku isku rasaaseeyeen waxaana israsaaseentu ay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray murtadiinta sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah waxay maleeshiyaadku dagaalkaasi isaga dileen hal askari oo murtad ah halka uu ku dhaawacmay mid kale oo isla riddada ah deegaanada ay ku sugan yihiin murtadiinta waxaa mar weliba ka dhaca dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka riddada waxaana dagaalkan murtadiinta ku dhex maray degmada buulaburda uu ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii maleeshiyaad ilaalo u ahaa wasiirka qorsheynta kooxda riddada iyo maleeshiyaadka haramcad ay ku dagaalameen isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana dagaalkaasi ku dhintay hal qof oo shacab ah halkaa uu ku dhaawacmay askari murtad ah aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa warkii subxnimada kaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu